رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد قال المصنف فائدة أصول الفقه إن أصول الفقه علم جليل القدر بالغ الأهمية غزير الفائدة فائدته فائدته التمكن من حصول قدرة يستطيع بها المجتهد استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها على أسس سليمة المؤلف رحمه الله بن عثيمين wuxuu leeyahay usuulu fiqhiga faa'iidadiisa ayuu doonayaa inuu wax ka tilmaamo wuxuu yidhi marka ina usuula alfiqhi cilmiga la yidhaah usuulu lfiqhi waa cilmu jaliilu lqadri qadarkiisu uu weyn yahay sharafkiisu uu sarreeyo baaligu lahamiyati ahamnimadiisuna ay fog tahay gasiiru lfaa'idati faa'iidadiisuna ay badan tahay faa'iidatuhu atamakunu min xusuuli qudratin faa'iidadiisu waxa weeyaan inuu awood u yeesho ama uu tamakuno min xusuuli qudratin qudra xasilitaankeeda awood xasilitaankeeda inuu awood u yeesho ama uu tamakuno ama uu helo awooddaas oo yastadiicu biha uu ku kari karo ama uu ku gaari karo ama uu ku heli karo yastadiicu biha almujtahidu qofka mujtahidka ah istikhraaj alaxkaam asharciya axkaamta sharciga ah kala soo bixitaankeeda min adilatiha adiladeeda lagala soo baxo waa suuragalnimo qofku inuu u helo mujtahidkaahu axkaamta sharciga inuu kala soo baxdo adiladeeda oo weliba calaa ususin saliimatin usus aasaasyaalo toosan oo ka nabadgalay ama ka badbaaday khaladaad oo inuu kala soo bixi karo asharxu buu yidhaahday usuulu lfiqhi cilmun rafiicu lmansilati waa cilmi mansiladiisu ay sarraydo cadiima alfaa'idati faa'iidadiisuna ay badan tahay wa yumkinu talkhiisu fawaa'idi tacalumihi fiima yali waxaa suuragal ah in lagu soo koobo ama lagu soo gaabiyo barashadiisa faa'iidadeeda fiima yali waxaa soo socda waaxid xusuulu qudratin awood inay xasisho yastadiicu biha almujtahidu qofka mujtahidkaha uu ku kari karo istikhraaj alaxkaami asharciyati axkaamta sharciga ah alcamaliyati ee camalka loo nisbeeyey min adilatiha tafsiiliyati adiladeeda kala dhigdhigan inuu kala soo bixi karo calaa wajhin saxiix wej ama hab sax ah fa huwa aladaatu saliimatu waa qalabkii toosnaa oo lilistinbaadi saliim qalab u ah kala soo bixitaankaas toosan ama saxsan waman laa yacrifu usuula alfiqhi qofka aan garanayn usuululfiqhiga taltabisu calayhi almasaalik waxaa isaga darmahaya waddooyinkii oo waddo saxa oo uu qaado inuu ka gara waayo waddada khaladka ah uu ka tagaa dhici karto wa takhtalitu calayhi almasaa'ilu masaa-ishiina inay isaga yaacdo oo isaga daranto watadaribu cindahu lmawaasiin mawaasiintii wax lagu miisaamayena inay agtiisa ka waxa weeyaan ka dhaqdhaqaaqdo oo aysan sugnayn faa'iidada labaad waxa weeyaan macrifatu usuuli fiqhi yataratabu calayha xifdu ddiin usuulufiqhiga barashadiisa waxaa ka ratibmaysa diinka xifdintiisii aladii huwa aclى maqaasidi daruuriyati maqaasidda diinku uu xifdiyo bal adyaantoo dhan ay xifdiso maqaasidaa kan ugu sarreeya xifdintiisaa ka dhalanaysa marka marka qawaacidda usuululfiqiga haddii la xifdiyo oo la dhowro oo si fiican loo adeegsado waxay noo dhalaysaa diinkii in uu noo xifdinsanmo diinka oo ah waxyaalaha sharcigu uu u qasdayo inuu xifdiyo daruuriga ah oo bini aadamka la-aantiis ayna noloshiisa adduunyo ama noloshiisa aakhiro aysan hagaagaynin maqaasidaas waxaa ugu sarreeya diinka waad garanaysin marka waxaa la yidhaha alkuliyaat alkhamsa maxay tahay xifdu addiin haye maxaa ku xiga xifdu nnafsi maxaa ku xiga xifdu lmaal maxaa ku xiga xifdu lcaqli maxaa ku xiga xifdu lnasli kuliyaadkaas baa diinkan ma ahe adyaantoo dhan uu ilaahay uu ambiyada u soo dhiibay ay u qasdaan in bini aadamka shantaas kuliyad loo xifdiyo haddii shantaas ay wax ka kharibmaan noloshii ma wanaagsanaanayso mana hagaagayso nolosha adduunya ma nolosha aakhiro waxa la xafidiyo marka diinka ugu sarreeya marka hadduu diinku kharibmo wax ka dambeeyo hagaagayaa ma jiraan marka diinkii waa inuu xifdisan yahay waxyaalaha diinka lagu xifdiyona waxaa ka mid a marka usuululfiqiga saxda ah xifdinkiisa ilaan waa dhici kartaa axdaadta bini aadamka ka dhacaysa inaysan koobnayn mid kastana ilaahay xugum sharci ayuu ku leeyahay laakiin marka shay kasta magaciisa xugum gaara lama sii karo qawaaciddaas sharciga ayaa marka loogu talagalay in laga soo saaro axkaamta ilaahay ugu talagalay xaadiso kasta ama jus-iyo kasta in laga fahmo ama laga siiyo aladii huwa acla maqaasidi daruuriyati min albidaci wdalaalaat waxyaalaha bidacda ama dalaalaadka ah wayakuunu xifdu diini diinka xifdigiisana wuxuu ahaanhayaa bixifdi adilatihi adiladiisa oo la xifdiyo wa dilaalaatiha iyo xifdu dilaalaatiha min alinxiraafi walfasaad iyo adilada diinka waxyaalaha ay tusinayso oo laga fahmayo in la xifdiyo oo laga xifdiyo inxiraafka leexashada iyo fasaadka iyo wa dukhuuli alaaraa'i alghariibati waashaadati calayha iyo aaraa'da hariibka ah oo sharciga agtiisa hariibka ka ah ama shaadka ah oo aan toosnayn inay diinkii soo galaan laga xifdiyo maxaa xifdinaya usuulkaas baa xifdinaya waidaa fasada addiinu bifasaadi adilati haddii diinkii uu fasahaado sababta oo ah adiladiisiioo fasahaaday iyo wa dilaalaatiha dilaalaadkeedii fasadad maqaasidu shariicati alukhraa aldaruuriyati waalxaajiyati waaltaxsiiniyati maqaasidii shareecada oo kale oo daruuriyaadka ahayd ama daruuriyaadka hooseyda ah wax loo baahan yahay oo xaajiyaad ah ama xaajiyaad ma gaarsiisna oo ka hoosan tahay laakiin waa wax un wanaagsan oo dadku ay maaragtay daneeyaan haddii marka adiladii sharciga ay fasahaado sharcigiina wuu fasahaaday maqaasidii kaleetona waa fasahaado weyn faa'iidada saddexaad waxaa weeyaan annahu yutawasalu bihi ila atafsiir asaxiixi linusuusi alkitaabi wasunna waxa weeyaan waxaa lagu gaarahayaa qawaaciddaas usuuliyada ah tafsiirka saxda ahoo la fasiro kitaabka iyo sunnada nusuustooda bini aadamka waxa weeyaan marka waa dhici kartaa qofka wax baatila inaan laga qanci karinin oo waxaan daliil ahayn aan daliil looga dhigi karinin laakiin waxa lagu dhumaa waxa weeyaan marka wax daliil u eg laakiin aan daliil ahayn oo ah shubha qof kasta waxuu soo daliishanaya aayad buu akrinhaya ama xadiis buu akrinhaya qof dhahahaya waxaan qaado daliil aan ma jiraan qof kasta wuxuu deliishanhayaa aayad ama xadiid laakiin almushkila ma aha aayadda iyo xadiidka ee mushkiladu waxa weeyaan kayfiyat alistidlaal waalistinbaati minhaa wax ummad badan ay isku diiday ay ku dhuntay ay mataalibtii diinka ku dhumisana waa midaas waxa weeyaan marka kayfiyada wax loo deliishanaya لأن تفsيرها يkون بمعرفة diلاaلات الألفاaظ والcلل والمعاaني لأنa تfsيirhaa adiladaas waxa weyaa نصuusta kitaabka iyo sunada fasiritaankeeda wuxuu noqon hayaa بimacriفaةi diلاaلaaت الألفاaظ alfaada أwalan dilaalaadkeeda oo ah mufradaadka iyo taraakiibta kelimadan markay mufrad tahay macnaheedu waa in si fiican loo fahamsan yahay markay jumlo ku jirto oo ay murakab tahay waa in si fiican loo fahamsan yahay macnaheeda kadibna cilasha sharcigu uu dhowro iyo asbaabta uu sharcigu ixtibaariyana waa in la fahmayo oo waxaan sharcigu ka dhigin cila sharciya aan cilo sharciya laga dhigin wahumaa rukna cilmi usuul labadaas shay marka mufradaadka macaanideysa in la barto cilasha iyo macaanida sharcigana in la barto waa laba rukniyo asaas ka ah fii usuuli fiq walihaada sidaa daraaddeed najidu kutuba tafsiiri wa shuruuxi axaadiidi waxaan helinaa buu yidhahd kutubta tafsiirka iyo kutubta axaadiista sharaxday malii'atan bilqawaacid alusuuliyati in ay ka buuxdo qawaacid usuuli ah kutub loogu talagala ma aha isla markaas in iyaga loo khasisay usuululfiqhi laakiin qawaacid usuuliha ka buuxdo كجامع البيان لابن جرير الطبري ومعالم السنن لحمد بن سليمان الخطابي والتمهيد لابن عبد البر وأضواء البيان لمحمد الأمين الشنقيطي waxaa dhici karta marka wax aada iyo aada u badan oo qawaacid usuuliyaad ah in kutubtaas laga keeno oo laga dhex helo iyagoon loogu talagelin markaas si gaar ahaaneed in loogu baxdiyo qawaacid usuululfiqhi waxaaba dhici karta marka kutub badan oo ka mida kuwaas in bacdu nnaas ay kala soo baxaan qawaacid usuuliya maalan adoo bayaani jaamacadda ku jira agteenna ayaaba wuxuu ka soo baaray qawaacid usuuliyaho mujaladna gaaraysa kitaabkan adoobayaan oo uu leeyahay alamiin shaqiidi niman badanoo ardaah waxaa loo qeybiyey fatxulbaariga in laga soo saaro qawaacidda usuulu fiqiha ku jirta oo maaragtay mujaladaad gaarta markaas marka raggan marka waxa weeyaan ragga marka qawaacida usuuliga u adeegsada adeeg adeegsi sax ah oo waxa weeyaan marka masaa-ishoodana ku dhisa qawaacid saliima iyo usus saxiix ah wuxuu yidhaahday qaala musanif wa awalu man jamacahu ka fanin mustaqilin alimaamu shaaficiyu moxamed bnu idriis raximah llah uma taabacahu alculamaau fi dalik faallafuu fiihi ta'aaliif almutanaawicata maa bayna manhuurin wa manduumin ومختصر ومبسوط حتى صار فنا مستقلا له كيانه ومميزاته wuxuu yidhaahday qof waa awal man jamacahu qof jamciya nin jamciya waxaa ugu horreeyey buu yidhaahday ka fanin asagoo fani gaara ah oo gaar u soocan oo mustaqilin ka gaar ah kutubta kaleeto alimaamu shaaficiy moxamed bnu idriis raximah llah marka isagaa ugu horreeyey marka ta'liif la dhihi karo waa ta'liif bilow ah fii usuul fiq kitaabkiisa alrisaala la yidhaahdo rasaa'il kale oo baarka usuul fiqa ku saabsana waa leeyahay masalan jimaacu lcilmi mid la yidhahdo buu leeyahay risaalo kaleo la yihahdo sifatu lamri wannahi buu leeyahay risaalo kaleo la yidhahdo ibdaal listixsaan buu leeyahay marka yacni baabkaas bilowgiisa marka isaga ayaa bilaabay raximah llah wuxuu leeyahay uma taabacahu alculamaau fii dalika culamadii kadib isaga way daba socdeen oo ku raaceen faallafuu waxay ku allifeen fiihi usuulkii fannigaas ataaliif almutanawica ta'liifaad kala duwan bay ka allifeen oo ah maa bayna manhuurin wa manduum shay manhuur ah oo aan la nadminin iyo manduum shay la nadmiyo shicra marka waxay ka dhigeen kutubtii nin walba wixii markaas u sahlan ama maaragtay uu isagu danaynhayay ayuu isticmaalo oo ah luqa manhuura ama luqa manduuma wa mukhtasar wa mabsuud ama shay mukhtasar ah ama shay mabsuud ahoo fidsan ilaan mustawayaadka wax loo alifahayo qofna wuxuu danaynhayaa wax kooban qofna wax badan oo faahfaahsan buu danaynhaya kulli marka culummadu waa inay dadka raqabaadkooda ay ilaaliyaan mustawayaadkoodana ay wax u alifaan xataa saara fannan ilaa uu ka noqday fannan mustaqilan ka soocan funuunta kaleeto lahu kiyaanuhu jiritaankiisana leh wa mumayisaatuhi iyo waxyaalaha uu la gaarka yahay sharaxii marka wuxuu leeyahay sharxu usuulu lfiqhi kaana mawjuudan fii zamani saxaabati radi allahu canhu usuulu fiqhigu waqtii saxaabada waa jira ilaa waa qawaacid saxiixa oo sharciga wax looga soo istimbaado nusuustiisa marka saxaabada maaragtay qaraa-istooda iyo malakaadkoodu fannigaas ku jiray sida naxwadu ay ugu jirtay oo maalan usuululxadiid ay ugu jirtay ama usuulu tafsiir ay ugu jirtay waa waxay fahamsanaayeen oo ay mumaarasadiisa waxa weeyaan wax ugala soo bixi jireen nusuusta sharciga wa kaanuu yastacmiluunahu fii fataawahum wa aqdiyatihim waxay isticmaali jireen fannigaas fataawidooda iyo xukumyaalkooda wa warasuuhu liman bacdahum dadkii ka dambeeyey ayay dhaxal u siiyeen min ataabiciin wa atbaacihim oo ah kuwa taabiciinta ama kuwii ka dambeeyey walam yakun hunaaka xaajatun daaciyatun fii dalika alwaqti lilta'liifi fii usuuli fiqh walam yakun maysan ahayn hunaaka meeshaa xaajatun dan oo daaciyatun u yeeraysa fii dalika alwaqti waqtigaas oo kaas ah lita'liifi in la allifo fii usuuli fiqhi wax laga allifo xaajo u yeeraysa ma ysan jirinin oo dadkao dhan waxa weeyaan marka malakaadkooda iyo afhaamtooda nadiif bay ahaayeen qofka marka isagoo qaacidadii meel ugu qorayn ayuu isticmaalahaya qaacidadaas ama hadalkiisa ha noqoto ama fataawidiisa ha noqoto ama maaragtay xukunkiisa ha noqoto wa kaana alculamaau culammadu waxay ahaayeen rubamaa tacaraduu inay marmar u banbaxaan libacdi mabaaxif usuulilfiqhi fii kutubihim usuululfiqhiga mabaaxiftiisa wax ka mid a kutubtooda oo jus-iyaad ka mid a usuululfiqhiga inay kutubtooda ku sheegaan ow muraasalaatihim ama warqadaha isu dirahayaan xataa jaaa moxamed ibnu idriis ashaafici oo dhintay miatain arbaca wa jamaca usuula alfiqhi fii kitaabin mustaqilin usuulfiqhigii marka waxa uu ku alifay ou ka jamciyey kitaab mustaqil wa naala bidalika arrinkaasna wuxuu ku gaaray sharafa awaliyati ta'liifi usuuli lfiqhi wa jamcihi awalnimada ta'liifka usuululfiqhiga ee jamcigiisa sharafkeedana saas buu ku gaaray marka oo haddii la yidhaahdo yaa sharafka bilaawga usuulu fiqiga alifitaankiisa yaa helay shaafici baa la leeyahay faallafa alkitaaba almashhuura aladii ishtahara fii ma bacdi bismi اrisaalati fii baqdaad wuxuu leeyahay marka wuxuu alifay allafa alkitaaba kitaabkii u alifay aladii ishtahara ee mashhuur noqday kadib fii ma bacdu bismi اrisaalati ayuu ku alifay magacaasuu watay marka arisaala waxaana magaca ugu bixiyey nin buu u dira marka markuu kitaabkii alifay ayuu nin u diray cabdiraxmaan ibnu mahdi la dhahayey oo reer ciraaq ah oo ka mid a muxadifiinta ciraaq surayj annaqaal baa la yidhaaha la yidhi ninkii warqaddaas qaaday naqaalna waxaa loogu bixiyey liannahu xamala risaalata shaaficiyi ilaa cabdiraxmaan ibnu mahdi risaalana waxaa loogu bixiyey marka ninkaas baa loo diray zamankan marka waxaa muuqata oo dadku ay isticmaalaan kutubta aan aada u waaweyneyn baa risaala lagu magacaabaa risaala ha risaala fii kada risaala fii kada ama buxuusta jaamacadaha laga diyaariyo aa laleeyahay risaalat magister ama risaala doctora marka waxay leeyihiin dadka gobolkood yacni magacaas in lagu magacaabo kutub yaryar amase wax la mid ah risaala waxay dhaheen waa isticmaal aan sax ahayn waxay leeyihin dadka risaalatu shaafici baa looga dayday oo waa kitaab yar marka sababka loogu magacaabay kitaabka shaafici alrisaala ma aha likownihi kitaab yar ee laakiin sababku waxa weeyaan ninbuu u diray isaga qudhiisana risaalo kuma magacaabee ee shaafici dakarna hada fii bacdi kutubina uu yidhahdaaba marmar kutubta uu marka arrinkaas ku sheegana waa risaalada qudheeda marka isagu risaalo kuma uusan magacaabine bacdu kutubina ama bacdu musanafaatina buu yidhaahdaa markuu ka rabo inuu ka hadlo risaaladan ama qeybkeeda marka waxaa loogu magacaabay uun liannahu arsalahu ilaa shaksin kadib marka kitaabkii yoroo dhanba waxaa lagu magacaabaya risaala marka waa isticmaal aan sax ahayn iyagoo dadka marka ay wahmi ku galo isdhaheen wixii yarba risaala la yidhaahdaa min baab shaafici baa kitaabkiisa yar risaalo ku magacaabay sababkaasna isagu ugu musan magacaabay markii kitaab yar ninkii alifa magac waa sii karaa laakiin risaalo in loo bixiyo la yidhaha risaala fii usuuli fiq ama risaala fii kada qofna aan loo dirinin marka tasmiye sax ma ah bismi risaalati fii baqdaad uma acaada ta'liifahu cindama intaqala ilaa masr misra marka shaafici yani magaaladiisii waa xijaaz ama waa maka laba goor buu tegaa la yidhaahdaa marka baqdaad oo ahayd caasimatu alkhilaafa alcabaasiya marka waqtigaas wuxuu la kulmay moxamed bin xasan ashaybaani oo ah tilmiid abi xaniifa marka waxaa laleeyahay wakhtigaas aan runtii culammada ciraaq oo ahlu sunnada aad wax ugu faa'iideeyey oo baabka istidlaalka saxiixa iyo istinbaadka saliimka ah isaga ayaa u furay berigaas laba majmuuc ay dadku kala ahaayeen majmuucatu ahli ra'yi oo ay ku yar yihiin nusuusta sharciga istidlaalkeeda axaadiistuna ay aad ugu yar tahay iyo majmuucada muxadisiinta ama ahlulxadiidka marka isma ayna dhex geli jirin nin runtii yacni mana isku qanacsanin mana isku kalsoonayn oo qolo kastaba barnaamijkeeday wadatay shaafici marka uu yimaaday marka waxay leeyihiin wuxuu noo furay sida aan marmar u bandhigayno adilada aan haysanno oo aan si wanaagsan uu deliishanayno adilada aan haysanno uuna barabay dhaheen sida alqaadi ciyaad uu leeyahay fii tartiib ilmadaarika wuxuu leeyahay alimaam axmed ibn xambal wuxuu leeyahay shaafi intuuna noo imaanin annaga iyo ahlu ra'yiga aad baan isu khilaafeen heer waxaan gaarsiisnayn manaabirta ay naga lacino markoon aan ka lacinno laakiin shaafici markuu yimid buu wuxuuna baray marka istinbaadka saxiixa iyo axyaanan annagoo adiladii hayna si aan u deliishanno aan aqoon uuna baray uma acaada ta'liifahu cindama intaqala masr marka laba risaaluu lahaa shaafici alrisaala alqadiima waa midii cabdiraxmaan ibnu mahdi uu u diray oo ciraaq uu u diray markuu masar yimaaday masar uu usoo guuray masar buu soo degay masar buu cilmiga ku fidiyey masar buuna ku dhintay risaaladaas marka waxaa la yidhaha alrisaala aljadiida baa la yidhaha waana midda matbuucada ah oo asheekh axmed shaakir uu taxqiijiyey raximah ullah waalrisaalatu albaqhdaadiyatu mafquudatun wayuujadu minhaa waxaase laga helaa axyaanan nuquulun cinda bacdi alculamaa'i culamada gobolkooda waxaa dhici karta ma wakhti dhexa inay soo gaartay wakhtigii ibni salaax qarnigii lixaad oo kale ah kabni salaax waalbayhaqi waalnawowi wabni alqayim wazarkashi marka in yacni wakhti dhexa inay soo gaartaan muuqato marka oo kutubtaas culammadaas ay alifeen nuquulaad ka mid ah laga helayo وkتب الله البقاء للرسالة المصرية وهي مطبوعة ومحققة تحقيقا علميا رفيعا waxa weeyaan ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu u qoray inay baaqi noqoto ugu talagalay risaaladii misriyada aheyd waana matbuuco iyadoo si fiican loo taxqiijiyey taxaqiiq cilmi ah oo sare oo uu taxqiijiyey sheekh almuxadid axmed moxamed shaakir marka makhduudadeedu wuxuu oolaan masar daaru kutub almisriya marka wuxuu leeyahay waxay ku qoreen hadkii tilmiid alimaam الshaafici arabiic bn sulaymaan almuraadi marka dhulalka fawdada ah iyo dhulalka istiqraarka iyo waxa weeyaan amnigu uu ka jiro isku mid ma aha wakhtigii shaafici kitaab la alifaa weliyaan annakana waxaa dhici karta ma aragtay laba sano saddex sano ka hor wax jiray inaan hadda la arag wakhtigii shaafici kitaab la alifay baa weli yaalla oo waxa weeyaan maaragtay laga helahayaa maktabadooyinka masaari taasna waxay tusinaysaa fawdada iyo dagaalada iyo jabhadayntu wax khayrla inaysan ahayn oo adduun iyo aakhiro mid ay baaqi yeelayso aan la arag oo cilmi iyo ahar wax ay ka tegayso aan la arag risaaladaas marka waxay ku qoreed khadkii alrabiic bnu sulaymaan almuraadi sheekh axmed shaakir baa marka ag fadhiistay habka wax loo qori jiray berigaas iyo habka maanta wax loo qoro xagga xuruufta ama wixii lamidana waa kala duwanaayeen marka waa akhriyey kelimo kelima xaraf xaraf buu u ag istaagay wuu taxqiijiyey xoogaa sharaxna waa ku daray waxa marka uu mashhuurka ku noqday oo culammadii wakhtigaas joogtay ilalyowm ay aad ula yaabeen ninkaas sida uu ilaahay ugu sahlay aharkaas inuu ka shaqeeyo oo khidmada ugu munaasabsan uu u khidmeeyo ayuu yahay kitaabka arisaala marka shaaficina waa alifay nin faxli aho muxadid aho luqawi aho faqiihuna waa taxqiijiyey kadib marka jadal badan baa ka dhacay oo dad baa waxay dhaheen khadka shiikhu isaga u meliyey khadkii rabiic inuu yahay e khadkii rabiic ma aha bay dad gobolkood ay dhaheen dad marka ku takhasusay baa jira oo kala garanhaya khadkan qofka yacnii marka sameeyey isagu ama qoray iyo wakhtiga khadkan la qori jiray iyo wakhtiga uuna khadkaasu jirinin iyo dad baa ku takhasusay oo shaqadaas yaqaana yacni marka dad baa kadib ku qabsada waxay dhaheen isaga u maleeyey khadku inuu khadkii rabiici uu yahay laakiin hoogaa waa ka dambeeyey waqtigii rabiic bay gabalkood dhaheen si kastaba ha noqotee laakiin un dadaal badan oo la yaab leh ayuu ku bixiyey oo xaraf kastaba intuu kor istaagay uu maaragtay waxa weeye siduu u qoran yahay iyo macaanidiisa wixii maaragtay u baahan sharaxna uu ka sharxay وهناك أسباب أهلت الشافعية لإحراز قصب السبط في جمع أصول الفقه وقل لي هناك كان هناك ما شاء واحد جربوا ليها أسباب أهلت الشافعية شافعية أهل أقدكتي لإحراز قصب السبط لقيتانك قرقيسة هذا شديس وقصة في جمع أصول الفقه فقه أصول الفقه جمع انتيس qasab waxaa la yidhaahdaa waxa weeyaan qoryaha geedaha ka baxa gabalkood waxay u baxaan iyagoo aan girgiro lahayn qoryaha gabalkoodna girgiray leeyihin sida qasabka sokorkoo kaleeto marka qoryaha girgirada la yidhaha qasab la yidhahdaa marka waxaa jiri jiray marka waktigii dadka muslimiinta ay fardaha ku tartami jireen ama ay isu diyaari jireen fardafuulka ayaa qoragaasoo kale inta lasoo gooyaa dhulka lagu taakaynhayaa marka masaafo mucayana markii lagu taakeeyo oo loogu talagalo in lagu tartamo ayaa meesha u dambayda qoragii la surahayaa fardiha lasoo kicinaya marka faraska u horeeya ushii ama qoragii la boodahaya isaga qaatay ayaa leeyahay marka qoragii qasabka ninkaas baa qaatay macnaheedu waxa weeyaan marka faraskaasaa ugu hormaray fardihii marka kadib marka macaani badan baa kelimadii yeelatay oo waxa weeyaan hadda meesha waxa weeyaan shaafici hadda qasab oo isagu dhulka ka soo qaaday ma jirin laakiin waxaa loola jeedaa asaga ugu horreeyey ulajeedadu intaas weya wax alifa usuululfiqhigi isaga ugu horreeyey asbaabtaas marka waxaa ka mid a cinaayatuhu binusuusi alkitaabi wasunnati dadaalka iyo waxa weeyaan kartida uu u lahay nusuusta kitaabka iyo sunnada ayib oo aada u yaqiini marka kitaabkan hadda aqoontiisa waxa weeyaan yani waa loo sallimay nusuusta sunnadana aad baa loogu sallimay marka aqoontooda faqad rawaa canhu ismaaciil ibnu yaxya almusani oo ardagiisii annahu qaala inuu yidhaahday xafidtu alqur'aana wa ana bnu sabci siniina وxafidtu اlmuwaطa waana bnu cashri siniin qur-aanka anoo toddoba jiraan xifdiye buu yidhaahda muwaطa'na aniga oo toban jiraan xifdiye buu haddana waxaan lanahay nin laba xadiis ama saddex xadiis muwaطa nooga soo xifdiya baa weynay ويقول الربيع بن سليمان البرادي قلما دخلت على الشافعي إلا والقرآن بين يديه يتتبع آيات الأحكام يقول الربيع بن سليمان وحو ليهي almuraadi waa ardaygiisa qallamaa dakhaltu inta aan u soo galay baa yar buu yidhaahday cala shaafici aan u soo galay ilaa walqur'aan bayna yadayhi qur-aanka hortiisa buu yaallaa musxafka yatatabacu aayaat alaxkaam aayaata axkaamta laga qaada karo ayuu baaraya wa kaanat mucdamu axaadiidi alaxkaami xaasilatan cindahu wa kaanat waxay ahayd mucdamu axaadiidi alaxkaami axkaamta axaadiidteeda badideeda xaasilatan cindahu mid agtiisa taallaba laa yashidu aw laa yashudu canhu minhaa wax ka maqnaana ma jirin oo ka fakaday ina naadira wax yar moogi wadakara ibnu xajar qisatan ariifatan qiso xoogaa la yaab leh buu sheegu yihi kitaab buu leeyahay tawaali ta'siis limacaali moxamed ibnu idriis la yihahdo alxaafid ibnu xajar oo ah tarjamada shaafici wuxuu leeyahay wahiya qisadaas waxa weeyaan anahaa shahidat xasanat min ummi shaaficiy qisadaasna waxay u xasishay shaafici hooyadiis wahiya annahaa shahidat cinda qaadin qaadi agtiisa ayay makhaati ka kacday oo bimaka qaadina ka joogay hiya iyada hooyadii shaafici iyo wa ukhraa mid kaleeto ayaa qaadi agtiisa markhaati ka kacay maca rajulin nin kale marka nin iyo laba naagood sow fa rajulun wa mra'ataani soo maaha nisaabkii shahaadada waa dhamaystiran yihi marka fa araada alqaadi an yufariqa bayna almar'atayn qaadigi wuxuu doonay marka labadood inuu kala fogeeyo midba intuu mar meel la geliyo la warsado la yidhaahdo maxaad markhaati ka ah tahay maxaad aragtay fadaka faqaalat lahu ummu shaaficiyi baa ninkii qaadiga waxay ku tiraahday laysa laka daalika arrinkaas adigu ma lihid arrin aa shaqo ku leedahana ma ah lianna allaha subxaanahu watacaala yaquul an tadilla ixdaahumaa fatudakira ixdaahuma alukhraa ilaahay wuxuu yidhi bay leedahay inay dhunto middood oo midda kale ay xusiisido sababteed middeed inay mid ay wax dhumiso laakiin midda kale ay xusiisido baa ilaahay uu yidhi marka marka haddaana kala fogaydo aayadda macnaheedii baad ku dheshay bay leedahay waa inaan isla joognaa oo middaan markay wax khalado ama ay wax hilmaanto ay ta kale istoosidaabay marka qaadigii bay ka aqoon badnaatay hooyadii shaafici farajaca alqaadi ilayha fii daalika qaadigii marka wuxuu ku qasbanaaday inuu ayagii ra'yigeedii ama qowlkeedii ugu laabto faida kaanat haadihi umma shaaficiyi fakayfa bishaaficiyi nafsihi hadday hooyadii sidaas tahay shaafici marka muxuu noqon hayaa isagu nuqdada labaad oo ilaahay uu u sahlay waxa weeyaan tamakunuhu min macrifati luqati alcarab sida uu kartida ugu yeeshay luqada carabta barashadeeda xataa inahu idaa nadaqa bikelimatin xataa isagu haddii uu kelimad ku dhawaaqo cuddat min alkalaami alcarabiyi alfasiix kalaamka carabiga ah oo fasiixa ah oo la deliishado yuu noqon haya hadduu dhawaaqo kaliya hadalkiisa xujaa marka meesha shacir laga deliishado hadalkiisana waa la deliishadaa marka alaaa maa fudira calayhi min almawaahibi alcaaliya waxa ilaahay uu ku abuuray oo ah waxyaalaha sare sare oo ilaahay dadka uu u hibeeyo oo aan kasab lagu heli karin faqad kaana mutawaqida dihni wuxuu ahaa nin dihnigiisu uu dhalaalahayo ama uu gubanhayo yacnii aada iyo aad u xoog badan weeyaan marka maskaxdiisa iyo caqliyadiisu qawiya alqariix hataa caqligiisu uu xoog badan yahay xaada dakaa maskaxdiisu ay aad waxa weeyaan wax u jarayso wa min latiifi maa yudkar waxyaalaha la sheego waxyaalaha waxa weeyaan ka ugu wanaagsan waxaa ka mid ah fii hada sanadi meeshan ma akhrajahu lbayhaqiy wixii uu soo bixiyey bayhaqi min ariiqi musaniy qaal musani wuxuu leeyahay kuntu maca shaaficiyi fi ljaamic shaafici baan masaajid kula jira buu leeyahay id dakhala rajulu nin baa soo galay yaduuru calaa annuyaami dadka hurdaayey ayuu ku wareegahayaa dadka hurdaayey masaajid weyn oo la hurdaayo weeyaan faqaala shaaficiyu lirabiic shaafici marka rabiic wuxuu ku yidhaahday qum intaad istaagto faqul lahu waxaad ku tidhaahdaa dahaba laka cabdun aswadun musaabun biixdaa caynayhi waxaa kaa dhumay addoon madow oo labada indhood mid la baa kaa dhumay saas ku dhahuu faqaala rabiicu qaala rabiicu faqumtu faqultu lahu daalika intaan istaagaan warkii ku idhi buu yidhi faqaala nacam haa saas wayuu yidhi haggeed ku aragta faqultu tacaal kaale baan igu yidhi marka fajaa ila shaaficiyi shaafici baan wuxuu leeyahay u imid faqaala ayna cabdii addoonkayga xaggeed ku aragta buu yidhi marka shaafici aaw addoonkaygi faqaala mur murra tajidhu fi lxabsi xabsiga aad buu xabsi buu yaallaa xabsigaad ka helaysaa xabsigaad ugu tegaysaa fadahaba rajulu fawajadahu fi lxabsi waa tegey xabsiguu ka soo helay qaala lmusaniy faqultu lahu waxaan ku idhi buu yidhaahda akhbirnaa noo sheeg bal faqad xayirtanaa waadna wariirisay seed ku ogaatay arrinkan qaala nacam haa buu yidhi ra'aytu rajulan nin baan arkuu yidhi marka dakhala min baabi lmasjid masaajidkii ka soo galay yaduuru bayna nuyaami dadka hurda ayuu ku wareegahayay faqultu yadlubu haariban waxaan ka fahmuu yidhi oon idhi ninkaas nin ka fakaduu goobahayaa marka wa ra'aytu yajibu ila suudaan dadka madmadow buu u imaan hayey duuna albiir kuwa cadcad ma ahay kuwa madmadow buu markuu kor istaagahayay faqultu lahu faqultu haraba lahu cabdun aswad marka waxaan igu yidhi allah addoon madow baa ka dhumay wa ra'aytu yajibu ilaa maa yeli alcayna alyusra waxaan arku yidhi marka dhinaca bidaxda inuu hadda ka istaagahayo oo ka fiirinayo isha bidaxda faqultu musaabun biixdaa caynay waxaan igu yidhi ninkaas uu goobahay marka il buu la'yahay qulnaa famaa yudriika annahu fi lxabsi saad ku gaaratu yidhi marka inuu xabsi ku jiro qaala dakartu alxadiida fi lcabiid waxaan gartu yidhi addoommaha gabalkood xadiis ku yimid oo dhahaya idaa jaacuu saraquu wa idaa sharicuu zanuu haddii ay kaajoodaan waxbay xadaan haddii ay dhirgaanna way sinaystaan fata'awaltu annahu facala axadahumaa waxaan gartu yidhi markaas mid inuu sameeyey fa kaana kadalika sidaas bay ahayd oo xabsigii inuu tegin marka mindhaaun wakhtigaas dadka jiray qaybo ka madmadow ayaa mindhaaun saas ahaa jirta xadiiskana waxaa dhici karta xadiis haabita inuusan ahayn almuhim caqliyadiisaa saas u shaqaynaysay marka bini aadamka waa kala caqli badan yahay oo waa kala dakaa badan yahay dad sidaasna way jireen oo waxaa laga sheegay iyaas ibnu mucaawiya ninka la yidhaahdo qaadi lbasra waa nin taabici ah ayaa suuqulbasra intuu soo fariiso wuxuu dhihi jira bay dhaheen suuqa inta maanta imaata nin kastaba danta u yimid aan idiin sheegahayaa ku dhihi jiribay marka nimanaa mar waxay dhaheen ninka maanta meeshaan soo galay muxuu goobahayey qisadan kale u sheegay wuxuu yidhi waa nin macallim uu yidhi horta ninkan nin bay u jeedeen ninkaas maanta muxuu goobahaya wuxuu yidhi ninkaas ma ma nin macallina qur-aan u dhigan haye waxaana ka maqan buu yidhi addoon haye sidaan shaafici oo kale addoonka isha bidaxdaahuna la-i ninkayba u yeeranoo kaale bay dhaheen waa nafsu shayga waxay dhaheen macallin dugsi miyaa tahay haa addoon makaa maqan yahay haa isha bidaxdaa ma la-ay haa kac ay dhaheen marka goobo markaasuu yidhi waa aragteen meesha ku aragteen sheega ama idin dacweynhayaa meeshii baa lagu murmay waxay dhaheen niyow addoonkaa maana aragay hore u soco aada u goobo kadib ay waxay ku dhaheen marka seed ku fahamtay wuxuu yidhi ilmaha meelaha ay dhoodhooban yihiin buu istaagaa wuxuu jecel yahay ilmuhu inay u istaagaan u salaamaan buu yidhi marka inuu macallin yahaan kartu macallin dugsi inuu yahay inay ilmuhu ixtiraamaan waa jecel yahay tan kalena ti intii shaafici buu sheegay qaadi buu noqday la dhowr haweena u soo galay dhowrkii haween buu cabaar meeshii fadhiyey way ka kaceen markaasuu yidhi haweenka midana garoob bay ahayd buu yidhi midana waxay ahayd buu yidhi gaba haye midda garoobkaasay ahayd wuxuu yidhi ilmay nuujinayso ilmay ka soo tagtuu yidhi waana u sheegay sababta uu ku shiiray arrinkaas ah marka bini aadamka caqliyadiisa waa kala duwan yihiinoo dayad yacni maskaxdooda aada iyo aada u shaqaynayso baa dhici kara inuu ka mid yahay shaafici oo marka aqoon sharci ah iyo caqli baa alla isugu daray halkaasaan ku joojinaynaa kan maaragtay bacd alikhwaan baa darsiile marka berri baan dhammayn doonaa hada wilah tawfiiq sala allah salama ala nabina muxamedin cala alihi wasabi